بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كان لباتناد وحن نكون حجرني كلامك ابن القيم أيين عدينيني oo waxa weeye uu kitaab ruux ku soo arooriyey oo qiyaaska iyo u doodayey inay maaragtay bannaan tahay ihdaau thawaabi qira'ati alqur'aani ila almowta masalada ayaanu ku dhex jirnay kalaamkiisa waxaa ka mid a markaa ibnulqayim markii uu ka hadlayey ayuu wuxuu keenay cilad markay culummadii yidhaahdeen قراءة القرآن وإهداء, وإهداء ثوابها إلى الموتى لم يكن آه، في عهد السلف رضي الله عنهم صحابتي ما أقون تابعينتينا ما أقون آه، آيمدنا ما أقون مركزو waxa uu yiri wasababu sababtu waxa weeye taasuu rabaa inuu cileeyo wuxuu yiri sababtu waxa weeye uunan آه، annahu lam yadhar uunan u daahir noqon arrintaasi oo waxa weeye waadix u noqon weydey macnaha waxa weeye buu yiri maa kaana cindahum alawqaaf awqaaftan hadda maanta la yaqaano oo waxa weeye maaragtay eh, loo sameeye meelaha oo eh, lagu qofkii doonaya inuu maaragtay waqaf sameeyo uu sameeyo waxa ma aynan aqoon buu yiri xilligoodii mana jirin buu yiri ee, cid qur-aankii inta akhridaa qabuuraha la aadaa ama waxa weeye maaragtay macruuf kama ahayn agtooda oo de haddaysan marka macruuf ka ahayn agtooda oo aynan aqoonin oo aad qirtay maxaad marka u leedahay way samayn jireen marka waxaa dhici karta buu yidhi inay maaragtay waxay ahaayeen buu yidhi kaanuu axrasa annaasi aad bay waxay ugu dadaali jireen acmaasha biriga ah inay qariyaan oo aynan dadka u sheegin oo ay qariyaan acmaasha uu qofku isagu keligii cibaadaadka uu samaynayo walam yakunuu yurshiduuna markhaantina ma ayna gelin jirin mana ay oran jirin ilaahow qiraa'adan hebelow qiraa'adan ka markhaanti noqo hebel baan u hadiyeeye oo waxaan hadda dadku maanta u yaqaaniin soo hadiyeeye soo hadiyeeye ma ay aqoon hee ee qof walba waxaa laga yaabaa intuu akhriyo oo u hadiyeeyo ilaahay baa ku filan inuusan cidna markhaanti gelin jirin kalaamkaas ayuu ibnulqayim ku sababeeyey wuxuu dhigayaa macnaha macnihiisu waxa weeye uu socdo lama odhan karo selafkii ma ay samayn ee wuxuu daahir u noqon waayey way samayn jireene wuxuu daahir u noqon waayey oo u muuqan waayey nin walba hoostiis inuu tartiibtiisa u akhriyo buu u hadiyeyn jiray laakiin dadka ma ay ogeysiin jirin kalaamka marka waa kalaam khatara wa waa kalaam khatara sababtu waxa weeye qofku bidco kasta oo lala yimaado saasoo kalea la odhan karaa oo maanta haddaynu naraado mawliidku waa bidco waxaa qaar odhan karaan maya oo na- ku xujaysanoo dhahno selafkii ma samayn maya selafkii waa laga yaabaa inay sameeyeen laakiin ma ayna muujin oo waxa weeye eh, dadku uma ay sheegin taasna marka diin ma noqonayso marka kalaamkaasi waa kalaam khatiira oo aad iyo aad khatar u ah waxaa radiyey marka rashiid rida fi tafsiri tafsiiri almanaar ayuu ku radiyey waxa uu yidhi haddaad sabab saa uga dhigtay aawey raggii saxaabadii iyo salafkii ahaa qudwada lagu daydo oo maa min camalin min acmaali albiri ilaa waqad nuqila ilayna waxa weeye camal acmaasha biriga ah oo ay sameeyeen oo dhan waxaa maanta aynu acmaal wanaagsan samaynayno iyagaa ina soo gaarsiiyey iyagaa ina baray iyagaa inoo soo guuriyey maxay tahay sababta ay midaan keliya u qariyeen suurtagal marka ma aha oo kalaam saxiixa ma aha in la yidhaahdo waxaa dhici karta selafkii inay samayn jireen laakiin dadka ay ka qarin jireen kalaamka kalaam saxiixa ma aha waayo mar haddii dadka laga qariyo dee ma noqonayo min addiin min addiin ma noqonayo saxaabaduna waxay ahaayeen qudwa lagu daydo oo waxa weye salaadii bay dadka berayeen oo soonkii bay berayeen oo xajkii bay berayeen oo sadaqadii bay berayeen bal sadaqadii ilaahay uu yiri in tubdu sadaqaati fa nacimaahi wa in tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayru lakum sadaqadii la yiri ha la qariyo ayay xataa muujin jireen si dadku ugu daydo oo waxa weeye ay sadaqada u bixiyaan midda kale wuxuu yiri oo kale riyaa bay ka cararayeen oo dadka inay riyaa u noqoto camalkoodu ayay qarin jireen oo riyaagay aada uga dheeraan jireen maxay tahay riyaaga ku jira sadaqadaaba riyaa noqon kartee hadda qofkii qur-aan akhriya oo yidhaahde qof dhintaan u hadiyeeyey waxa weye dadku lama yaabayaan wax weyn oo maaragtay khatara ma uu samayn laakiin qofka xoolaha bixiyaa oo sadaqadii bixiyaa waa dhici kartaa inuu riyaa galo oo meesha waxa weye dadkii la yaabaan oo markaa isagana naftiisa riyaa galo idan marka wax isqabsan kara ma aha kalaamka marka ibn qayim kalaam saxiixa ma aha kalaamka saxiixa waxa weeye waa sidaa uu rashiid ridaa sheegay waxa weeye aimay ahaayeen hudaad ayay ahaayeen qudwa ayay ahaayeen dadku ku dayanayay waxa weeye naftoodana waxay u istaageen in lagu daydo oo ay dadka diinta gaarsiiyeen wayna gaarsiiyeen camal kasta oo wanaagsanna wayna soo gaarsiiye wuxuu kaloo yidhi ibn qayim raximahullah sababta markii la yiri walaa arshadahum nabiyu sala allahu alay slam markii la yiri waqad arshadahum asadaqa waducaa markii la yirina wuxuu kaga jawaabo wuxuu yiri haa nebigu midna kuma bilaabin soonka kuma bilaabin xaj kuma bilaabin sadaqa kuma bilaabin duca kulli waxa weye ducada wuu ku bilaabay laakiin soonka iyo xajka iyo sadaqada kuma bilaabin hee laakiin waa la weydiiyey markii la weydiiyey ayuu u oggolaaday oo yidhi sameeya walam yamnac maa siwaa dalik wixii intaa ka soo harayna kama uu mancin idan marka qur-aankii haddii la weydiin lahaa wuu ogolaan lahaa buu leeyay taasna wuxuu kaga jawaabay rashiid ridaa raximahullah ayaa ka jawaabay oo waxa weeye kalaamkiisaa tacqiibiyey waxa uu yidhi facadamu ibtidaa'ihi bilaaw la-aanta uuna ku bilaabin ouna saxaabadii amrin oo uuna ku boorin fa haada daliilun calaa annahu laysa min diini mar hadduuna nebigu isagu barin dadkii isagiina aan la weydiin waa arki doonnaa sababtoo horta ah inaan isagu mar hadduunan dadkii barin diintiisii ka mid ma aha waayo ilaahay muxuu yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unsila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata allah subxaana wa tacaala wuxuu nebiga ku waajibiyey wixii lala soo diray inuu dadka gaarsiiyo idan diintii lala soo diray nebi maxamed kuma jirto in qur-aan inta la akhriyo dad dhinta loo hadiyeeyo waayo hadday diintiisii ka mid tahay isagaa caddayn lahaa taas waa qodob waadixa oo qof walba garanayo allahna wuu u nebiga waa lagu waajibiyey wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka nebiga tabyiin waxaa laga rabay inuu nebigu dadka u caddeeyo diinta wuuna u caddeeyey xajatulwadaacna nebigu wuxuu ku yidhi saxaabada allah mayda soo gaarsiiyey oo xaqii mayda soo gaarsiiyeen qaaluu nacam qaala markaasu wuxuu yidhi allaahuma fashad alaa hal ballaqtukum war diintii layla soo diray mayda soo gaarsiiyey markay soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum markaasuu war mayda soo gaarsiiyey qaaluu nacam waana soo gaarsiisay markaasuu allaahuma fashad ilaah ka markhaanti noqo idan diintii nebi maxamed ina soo gaarsiiyey kuma jirto qiraa'atu alqur'aani wa ihdaa'u hawaabiha ila almowtaa kuma jirto amaa masalada kaloo aan kaga jawaabayna waxay tahay su-aasha uu yidhi macnaha iyagaa weydiiyey haa iyagaa weydiiyey waayo camal salafu saalix waxay aan saxaabadu cibaade ma ay samayn jirin ilaa bidaliil oo waxay aaminsanaayeen cibaadadu inay tawqiifi tahay oon cibaado la samayn karin ilaa bidaliil marka qofkaani markuu arkay inay sadaqadii iyo soonkii iyo xajkii ay cibaado tahay ma uuna ku dhiiran ee uu nebiga ayay weydiiyeen oo u yimaadeen sidaynu soo marnay sacad ibnu cibaada gabadhii waxa weye hooyadeed kulli ay waxa weye tiro hooyaday maka soomaa kulli waa u yimaadeen hooyaday nader baa lagu lahaa rasuulku ilaahay ma ka ka guda ka gud ma ka xajiya ka xaji sadaqa ma u bixi idan waxay diidayeen oo camalkoodu ahaa oo manhajkoodu ahaa camal inayna samaynin ilaa bidaliil markay daliishii u heleenna way sameeyeen wixii nebigu u idmay amaa maxay u weydiin waayeen qiraa'atu alqur'aan wa ihdaa'u thawaabiha ila almowta maxay u weydiin waayeen waxay u weydiin waayeen waxay haysteen binasi alqur'aan waayo allah baa subxaana wa tacaala waxa uu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wa an laysa lilinsaana ila ma saca wa ana sacyahu sawfa yuraa uma yujzaahu ljazaa alowfa waxay aaminsanaayeen qof walba camalkiisa in laga abaalmarinayo waxay yiqiineen xadiidkii nebiga yanqadicu camal ibni aadam idaa maata ibni aadam inqadaca camalu ila min halaath saddex buu nebigu ka soo reebay waxa weeye xadiidii kaloo aynu soo marnay waxa weeye markaa waxay aaminsanaayeen waladun saalixun yadcuu leh walad saalixa in wax u qaban kara laakiin cid kale aan waxba u qaban karin oo waxa weeye aynan alwaladu min kasbi abiihi u noqonayo idan markaa calaa kulli xaal kalaamkaas ibn alqayim waa laa daliil wax daliila ma leh waa kalaam mujarad ra'yi weeye oo isaga ijtihaadkiisa laakiin wax daliila oo cuskan yahay ma jirto qowlka sawaabta waa qowlka uu ku tegey waxa weeye caddeeyey waadixa waxa weeye uu tacqiibinayo rashiid rida waana kalaamkii iyo manhajkii uu ku tegay imaamu shaafici raximah llahu tacaala waman waafaqahu iyo ciddii waafaqday marka nas'alu llah asalaama walcaafiya ilaahay xaqahayna tuso allahuma arina xaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaila baaila warsuqna ijtinaabah walxamdu lilahi rabi alcaalamiin